kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xiisadda ka taagan jasiiradda kuuriya ayaa meel sare gaartay kadib markii dalka kuuriyada waqooyi uu hanjabaado isxixiga u diray maraykanka iyo dalka ay xulafada yihiin ee kuuriyada koonfureed dalkaas kuuriyada waqooyi oo sheegay inuu hubka nukliyerka ku weerari doono maraykanka iyo kuuriyada koonfureed madaxweynaha kuuriyada koonfureed bark gwen hays ayaa ku hanjabtay in tallaabo milatari oo culus ay kala hortegi doonto haddii kuuriyada waqooyi ay weerar soo qaado dalka maraykanka ayaa baryahanba waday dhoolatus milatari oo uu la samaynayay kuuriyada koonfureed islamarkaasna gobolkaasi geeyey dayuuradaha xambaara hubka khatarta ah afhayeenka aqalka cad ee maraykanka j kerny ayaa dayuuradahan milatari ee awoodda badan ee ka qaybgelaya dhoolatusyada milatari ku sheegay inay culayska ka qaadayaan dalka kuuriyada koonfureed si aanay keligeed dagaal u gelin waxaa kaloo uu sheegay in maraykanku uu rumaysan yahay in kuuriyada waqooyi fariinta ay maraykanka iyo kuuriyada koonfureed dirayaani si wanaagsan u gaartay waxay ila tahay inay caddahay inay og yihiin meesha aannu taagannahay iyo halka xulufadayadu ay taagan tahay waa marka laga hadlayo falalka daandaansiga ah iyo hadalka macangegnimada leh ayuu yidhi hadalladan kulkulul ee la isweydaarsanayo ayaa dad badan isweydiinayaan inuu dagaal furan horseedi karo intaynan haddaba qodobkaasi u gelin bal aynu eegno sidii cadaawadda maraykanka iyo kuuriyada koonfureed isku dhinaca iyo kuuriyada waqooyi oo dhinaca kale ahi ay ku soo bilaabatay waa kan brofesor axmed ismaaciil samater oo ah hormoodka kulliyadda james wallas ee jaamacadda macalaster ee gobolka minnesota cadaawadda maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ka dhexaysa waa mid muddo dheer iminka soo jirtay dagaalkii labaad ee adduunyada markii laga soo baxay waxaa hore usoo kordhay maraykanka iyo dadkii la socday iyo ruushka soviet union markaa la odhan jiray iyo dadkii la socday oo dagaalkii qabooba ee aada iyo aada u cuslaa oo bilaabmay in la kala jiita adduunyada inteeda kale taasi waa mid talabaad ee soo raacday ee gundhig u ah maanta waxa taagan waxa weeye dee dadka koreanska ah khaasatan waqooyiga kuwa ku nool waxay la soo safteen ruushka soviet union iyo shiinaha oo ay deris yihiin oo dee shiinuhuna kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii waa tii mousetung uu ku dhawaaqay markii dagaal culus oo japaniiska iyo maraykanka iyo laysla soo dhintay iyo wadamada galbeedka la isla soo dhintay in ay ku dhawaaqaan jamhuuriyaddii dadka china peoples republic of china taasuna waa siyaasad xagga bidixda ah oo culus ayay keentay marka kuuriyadii kuuriya iyo shiinihii iyo waa lasoo wada saftay iyo ruushka soviet union in la iska celiyo qarbiga iyo dee waxaa lagu tilmaamayay markaa gumaysi cusub oo ka soo baxaya dagaalkii dhammaaday ee labaad isbahaysyadii ka dhashay dagaalkii labaad ayaa sii waday siyaasadda ku salaysan dagaalka qabow ee lagu kala jiidanayay dalal badan oo dunida ku yaala dalka kuuriya ayaa ka mid ahaa dalalkaasi tartanka loo galay kuuriya laysku qabtay oo la kala saftay wadankii dhammaaya kuuriya la kala saftay nineteen fiftieskii sanadihii ka dambeeyey ayaa la kala saftay dagaal culus baa halkaa ka dhacay ciidamo fara badan bay maraykanka u direen aada iyo aada dagaal xun baa ka dhacay marka sidaasay u kala go-een labadii labadii gobol waana laga adkaan kari waayey kuuriyadii waqooyi inta laakiin kuuriyadii koonfureed maraykanka iyo dadkii la socday way qabsadeen marka khad layn dheer baa halkaa la mariyey oo xuduud noqday ciidamo fara badan baa markaa kuuriyada koonfureed iyo maraykanku ay halkaa dejiyeen oo ilaa maanta jooga oo aada u fara culus oo quwad leh ilaa wixii xilligaas ka dambeeyey hanjabaadda u dhaxaysa labada kuuriya iyo maraykanka oo dhinaca koonfureed raacsan ayaa ahayd mid joogta ah haddii haddaba aynu dib ugu noqonno isweydiintii ahayd ma laga yaabaa inuu xilligan dagaal qarxo brofesor sameter ayaa ku doodaya in laga yaabo laakiin ay cid walbaa garanayso khasaaraha dhabta ah de kolleyba dagaal waa waa wa waa dhici karaa oo sidaa haddii loo hubaysan yahay cadaawadda gaboodayna ay weli sidmayso oo ay lafta kaga jirto labada dhinacba iyo maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ay kaga jirto dee had iyo jeer markaa way suurtogeli karaysaa in amba accident ay keento amba iyadoo loo badheedaba dee inuu dagaal dhaco way way dhici karta laakiin u malayn maayo inuu dagaalkaasi noqonayo haddana mid dhaca iyadoo ay suurtogeli karto waayo dee hubka maanta la haystaa ciyaar ciyaar maaha oo kii kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo kontonkii ma aha qumpulo daduri ay haysataa atomic bomb ayay haysataa kuuriyadii waqooyi maanta marka iyada haddii la baabiiyaba iyaduna waxbay baabin kartaa horta kuuriyada koonfureed dee way ramiimahay ka dhigi kartaa oo dee waad og tahay dadkayna dhegaysanayana way garanayaan qumpulo daduryuhu yani dabka uu leeyahay sida adduunyada uu u gubo ee anig waxba ka soo hadhin marka maraykankuna u malayn maayo inuu ku degdegayo kuuriyada koonfureedna u malayn maayo inay ku degdegayso kuuriyada waqooyina hanjabaadu ha iska jirto inay ku degdegaysa in dagaal caynkaasihi uu bilaabmo adduunyadao dhanna khatar buu markaa ku noqonaya marka lagama yaabo laakiin dee waa masaskii intay iska soo horbaxaan mid walba qoorta intuu la kaco aw qiiq sanka ka keenayey aw xumbo keenayey ka kale u hanjabaya taasu muddo badanna way socotay iminkana way taagan tahay waana socon doonta dalka shiinuhu waa dalka ugu xooga weyn dalalka xulufada la'a kuuriyada waqooyi waana dal ay daris yihiin haddii haddaba uu dagaal dhaco shiinuhu ma taageeri doonaa dalka kuuriyada waqooyi oo madhabta hanti wadaagga ay ku midaysan yihiin way suurtogeli kartaa laakiin waxaan anigu u malaynayaa shiinuhu maanta sidii hore ma aha xoolihii adduunyada ayuu wax badan ku yeeshay dhaqaalo badan buu yeeshay marka stakeholder buu ku yahay adduunyadu sida ay u shaqaysay iyo dhaqaalahiigu waa dhaqaalaha labaad ee maanta adduunyada ugu weyn markaa u malayn maayo dadka madaxda shiinaha uhi inay ku degdegayaan waxaasoo dhan intay iska daadiyaan in dagaal adduunyo oo saddexaad oo qumbuladudyo meel walba lagu garaaco inay waxaa gelayaan u malayn maayo waxaan ila tahay aniga intay taagtoodu tahay way xajin doonaan kuuriyada waqooyi inaanay dagaal kaa bilaabin laakiin hadduu dagaalku dhaco dee waxaa laga yaabaa inay usoo gurmadaan waa laga yaabaa gurmadkaasuna uu noqdo si deg dega dagaalka in loo joojiyo heshiis kumeel gaadha la sameeyo oon waan waan cusub la sameeyo kolley dee shiinuhu waxaa laga yaabaa inay taa ku dhaqaaqaan
dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta ku soo qaadannay xiisadda ka dhex xaloosan dalka maraykanka iyo kuuriyada koonfureed isku dhinaca iyo dalka kuuriyada waqooyi oo dhinaca kale ah intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo